suuratu nuux inna arsalnaa nuuxan bay ku magacaaban tahay ama suurad oo dhan min awaliha ilaa aakhiriha waxay ku saabsan tahay dacwadii nebiyullaahi nuux ee tirada badnayd ee sagaal boqol iyo konton sano in ka badan jirtay dacwadii baa si kooban suuraddan looga sheekeeyey marka iyadoo idib ayaa suuratu nuux lagu magacaabay suuratu nuux suuraddii kow iyo toddobaatanaadu tirsiga suuradaha qur-aanka ah kow iyo toddobaatan suuratu nuux waa makiya suura maki awey kana mida suuradihii soo degay inta suubanaha uu ku noolaa makal mukarama hay-adaheeda waatana abda-u haadihi suura waxaan suuradda tan ku bilaabaya bismillah eebbaweyne magixi alihi arraxmaan naxariis guud naxariista arraxiim mid gaar ahaaneed naxariistow qaala tacaala suurad oo dhan haddana waa tasliya lirasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam suubanaha lagu safargelinaya oo nebiyullaahi nuux oo isaga ka muddo badna oo cawiya maalin nasan iyo dhibku kala kulmay qoladii nebi nuux loo diray ayaa nebiga loo sheegaya suu u sabro u waana qaato una garto inaan dhibaatada isaga ku bilaabin ee cibaadullaahi saalixiin oo dhan dhibkan inay soo mareen qaala tacaala ilaa wuxuu in anaga eebba yaa arsalnaa dirnay nuuxan nebiyullaahi nuux baanu dirnay ilaa qawmihi nebiyullaahi nuux qoomkiisa reer ma ahayn dhulka wixii markaa ku noolaa oo dhan bay ahaayeen dad kaleba ma jirin sababtu waxa wey nebi nuux nebi aadan buu u dhow yahay waxyar baa u dhexeeya ilaa toban qarni oo kalea kun sano waana la cimri badnaa isba sagaal boqol iyo konton buu joogay iyo weliba wax lagu daray marka dadkii nebi nuux loo direes la noolaa waxaa loo ictibaarayaa inay yihiin wixii wakhtigaa dunida ku dhaqnaay oo dhan waxaana lagu garanayaa markii dambe la baabi'inayay akhraqnaahum ajmaciin baa la yidhi wa jacalnaa durriyatahu hum ulbaaqiin isaga nuuxa faraciisa ayaa dunida dib ugu haray dad kale ma jirin ina anaga eebaa yaa arsalnaa dirnay nuuxan nebiyullaahi nuux ilaa qawmihi dadkuu la noolaa baan u dirnay waxaa lala diray amarkan an andir nuuxaw dig qawmaka dadka aad la nooshahay u dig min qabli an yaatiyahum intuusan u iman cadaabun cadaab aliimun xanuujiya u dig nebi nuuxu amarkii eebba fulinaya waa ka qaala nebi nuux wuxuu yidhi yaa qawmi qaraabo innii aniga lakum waxaan idiinahay nadiirun mid idiin digaayo ay mubiinun digiddiisu caddahay ee an icbudu wuxuu ku digay arag an icbuduu caabuda allaha eebba weyn wataquuhu ilaah ka cabsada wa atiicuuni aniga nuuxana warkayga yeela haddaad sidaa yeeshaan yakfir eebba waa dhaafaya lakum idinka min dunuubikum dembiyaalkiin buu dhaafaya wa yu-akhirkum ilaah waa idin dibdhigaya ilaa ajalin madal inta laga gaaro musaman laydiin magacaabay halaag iyo cudur la-aan baad ku wakti dhammaysanaysaan ina ajalallah ilaah madashu u qabtay uunka idaa jaa'a ajalka hadduu yimaado laa yu'akhar dib loo dhigi maayo low kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwa yaqaan wax la aamantum billah allaad rumayn lahaydeen inaa anaga eebba yaa arsalnaa dirnay nuuxa nabiyullaahi nuux ilaa qawmihi dadkuu la noolaa baan u dirnay waxaa lala diray an andir nuux dig qawmaka ummaddaad la nooshahay u dig min qabli an yaatiyahum intuusan ummadda u iman cadaabun cadaab aliimun xanuujiya qaala nebi nuux oo amarkii eebba fulinayaa wuxuu yidhi yaa qawmi tolow innii aniga nuuxa lakum idinka qoomkaa nadiirun baan idiinahay axad idiin digaaya mubiinun ay digidiisu caddahay ee an icbuduu waxaad caabudaan allaha waxdah ilaa keligii caabuda wataquuhu eebba warkiisa maqla amran wanahyan oo alla ka cabsada wa atiicuun ana rasuulkiinnii baan ahay itala yeelow warkayga oggolaada yakfir eebba waa dhaafaya lakum idinka min dunuubikum mintu inay tabciidiya tahay waa suuragal oo min bacdi dunuubikum dembiyaalkiina qaar buu dhaafaya qaar kala reebay markaa wuxuu noqonayaa waxay iyagu kala galeen in laga xalaal noqdo u baahan yahay kala dhaafayaana wixii xaq eebba awood inay mintu zaa'ido tahay oo ta'kiid warka lagu adkaynaya waa suuragal oo mar hadduu qofku gaal ahaa asuu soo islaamo wax loo haysta male yakfir lakum ilaah way idiin dhaafaya min dunuubikum gafafyaalkiina oo dhan wa yu-akhirkum way idin dibdhigaya oo cuquubo iyo halaag laydinku ridi maayo ilaa ajalin madan inta laga gaaro musaman laydiin magacaabay ina ajalallah rabbi madashu uunka u qabtay idaa ja haddii ajalku yimaad laa yu'akhar dib looma dhigo walaa yuqadam hore looma dhigo low kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwa wax garanaya la aamantum billaahi caza wajal ee baad rumayn laydin hadduu nebi nuux wax badan hadlaayey warkiina laga diiday isagoo rabbigii kusoo warceliyey waa kana wa huwa aclamu bihi isagoo eebba nuux waxaa jira uu ka og yahay haddana waa la howlgeliyey shaqaa loo diray kolkaa wuxuu la kulmay inuu rabbigii u sheego lagama maarmaan qaala nebi nuux wuxuu yidhi rabbi yaa rab aniga rabbigayo inii aniga nuuxa dacawtu u yeeray qawmi dadkaan la noola laylan habeen iyo wa nahaaran maalinba dadku waa dad shaqaysanaya isku duruuf ma aha kolkaa qofna habeen baa la heli karaa qofna maalin baa la heli karaa kolkaa kuwii maalintii joogay maalinnimadii buu la hadlay qoladii habeenkiina habeen buu la hadlay kolkaa nuux qofuu dayacay male nuux qofuu dayacay uusan dacwad iyo diinta gaarsiin male kolkaasuu yidhi inii aniga nuuxa dacawtu qawmi dadkaygii allaan ugu yeeray laylan habeen iyo wa nahaaran maalinba laakiin nasiib darradaana dhacday falam yazidhum uma kordhinin ducaa'i yeermadan u yeerayay ilaa firaaran cararay alliya anigaba ka cararaan waxaan ahayn uma kordhin wayga cararaya canaadkooda heerkuu gaaray arag nuux marka la arka bidhaantiisa inuu dacwiya diin la socdana la garto yaa madaxa mare lagu duubduubanayo si aan wejigiisaba loo arag dhagaha farta la gelinaya si aan shanqartiisa loo maqlin gaalnimadii baa la daa'imaya isagoo meel jooga haddii loo yimaadna war markaa dacwi iyo cashir dhiibay waa lagu cayaaraya adigu marna ma waxaad leedahay ney baan ahay marna waxaad tahay fuunday alwaxdaad qoraysaa mid maa ku ekaysati waa lagu cayaari jiray haddii isagoo jiifo ama la helana inta gaaruun luqunta lagu dhufto yaa markuu gagaboo suuxo qashin qubka lagu dari jiray iska soo kici jiray haddana waxaa taariikhdu sheegaysa maalkaan eyga ah wax samaysta oo ka faa'iidaysa nuux baa ugu horreeyey dhibkii markuu ka batay carruurtaa lagu hagaajinaya iyo dadka waalan iyo waxmagaradka ey buu samaystay waardiyuu ka dhigtay kolkuu doontii samayn waayo oo labaduu isku qabtay qoriba la kala tuuraya markuu saxdo ey buu meeshii dhigtay waxoogaa biyo caana ku siiyey kolka eyga markuu dadka arkaa nuux ayn buu dhawaaqaya nuuxna qoolkiisu soo qaadanaya markaasaa la kala cararaya arag madax adeegii iyo edab darrada wuxuu yidhi nabiyullaahi nuux wa inii aniga kulamaa mar kasta aan dacawtuhum u yeeroon kaalaya ilaa litakfira lahum inaad u dembi dhaafto haddaan ugu yeero jacaluu waxay yeelayaan asaabicahum farahooda fii aadaanihim dhagahooda gudihiisa wastamshow waxay isku dadaan siyaabahum dharkooday madaxa ku qarsadaan wa asaru waxay daa'imaan gaalnimadii wastakbaruu inay ila hadlaan ba iskala weyn istikbaaran isweynayn tuma ka gadaa inii aniga nuuxa dacawtuhum waa u yeeray jihaaran caddaan tuma ka gadaa inii aniga nuuxa aclantu waan u muujiyey lahum iyaga xaqii iyo dacwadii baan dibadda u dhigay wa asrartu haddana bal hadday wax u tari hoos baan ugu dhigay lahum iyaga israaran qarsasho aan ku qarsaday wa faqultu waxaan idhi istakfiru dembi dhaaf waxaad ka baridaan rabbakum rabbigiin dembi dhaaf ka barya innahu rabbi kaana wuxuu noqday khafaaran alla dembi dhaafid badan oo muqadaman waxaa loo sii sheegay wixii ay natiijo helayaan waxaad gaf leedihiin waa laydiin dhaafaya haddaad roob iyo jeceshihiin barwaaqana yursil eebba waa diraya asamaa cirka calaykum korkiina midraaran isagoo dararaya wa yumdidkum alla wuxuu idiin kordhinaya xoolaa jeceshihiin biamwaalin hanti wa baniina wiilal wayajcal lakum alla wuxuu idiin yeelayaa jannaatin beerayaal wayajcal lakum alla wuxuu idiin yeelayaa anhaaran webiyaal submaaya sidaa markuu wax alla wixii mutadallabaadkooda oo ay doonayeen uu ugu sheegay inay istikfaar ku xidhan tahayna cadamatallaahi caza wajal uu xusuusiyey istinbaad fiican waxaa warkaa nebiyullaahi nuux uu qoladiisii u sheegayo adiga haddaad roob rabtid ama carruur rabtid ama wiilal rabtid ama barwaaqo rabtid istikfaartaad badin istakfiruu rabbakum innahu kaana khafaaran waa daliil weyn waa istinbaad wanaagsan roob haddii la rabo yursil isamaa calaykum midraad dad iyo adduunye haddii la rabo wa yumdidkum biamwaalin wa baniin haddii webiyaaldaada iyo aaran la rabo wayajcal lakum jannaat wayajcal lakum anhaaran kolka taa uu xusuusiyeyna xadamadii eebbuu sheega wuxuu yidhi maa lakum maxaa talow idinku wacano laa tarjuuna aydaan u rajaynayn lilaahi eebbaweyne waqaara xishoodarridiinna ilaah waa idinkaan weynaynayn ama idinka inuu idin weyneeyo aydaan rabin maxaa idinku wacan abaalkii markaa loo galayna wuu xusuusiyey oo wuxuu yidhi waqad waxaa runa khalaqakum inuu eebba idin abuuray adwaaran heerar idinkoo nudfaa idinkoo calaqaa idinkoo mudlaa idinkoo carruura idinkoo gaamuray idinkoo waayeel maraaxilka allihii idin mariyey waqad waxaa runa khalaqakum eebba inuu idin abuuray adwaaran heerar markaana wuxuu tusiyey alaayaatu alkawniya alam tarow war ma arkaysaan miya kayfa sida uu khalaqa allaahu eebba u uumay sabca samaawaatin ciraryaal toddobaa tibaaqan isku kor quman oo wajacala uu eebba u yeelay alqamara dayaxa fiihinna samaawaadka gudahooda nuuran mid iftiimaya oo wajacala shamsa uu qorraxdana eebba idin yeelay siraajan nal dayixiiba ka daran wallaahu eebe uu ambatakum idin abuuray min al ardi dhulka aadan baa la xusuusiyey nabaatan dhalin dhulkaa laydinka dhaliyey tuma ka gadaalna yaciid yuciidukum alla waydin celinayaa fiiha fil ardi dhulka gudihiisa geeridii baa la xusuusiyey haddana bacdigii baa la xusuusiyey wa yukhrijukum alla waydin soo bixin doonaa ikhraajan bixin wallaahu eebbaweyne jacala wuu yeelay lakum idinka al arda dhulka bisaatan haddana waa min akbari nicma ayuu xusuusiyey dhulkii baa laydiin fidiyey litaslukuu inaad qaadaan fiihaa ardada gudaheeda subulan wadooyin fijaajan waasaca qaadaan kolka maruu qudro xusuusiyey maruu barwaaqo u sheego marwa dhan buu wax ka tusay sidaa yaab kale ayuu nebiyullaahi nuux ula hadlay natiijada waa ogaan doona qaala nebi nuux wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi aniga rabbigayow innii aniga nuuxa dacawtu qawmi dadkaygii u yeeray laylan habeen iyo wa nahaaran maalin la arko ayaan ila tawxiidi waalcibaadati waaacati waliimaani wacadami shirki wazaydi walfasaad baan ugu yeeray falam yazidhum umase kordhin ducaa'iya yeermadaan u yeeray ilaa firaaran carar maahaane wax kale wa innii aniga nuuxa kulamaa mar kasta aan dacawtuhum u yeero litakfira inaad u dhaaftid lahum iyaga jacaluu waxay yeeleen asaabicahum farahooda fiidoodii fii aadaanihim dhagahay faraha ku jufeen inayan codkaygu dhagahooda gaarin wastakshaw waxay isku damoogeen siyaabahum dharkooda inayan wejigayga arkin wa asaruu gaalnimadii bay joogteeyeen wastakbaruu waanay iska weynaysiiyeen xaqi istikbaaran isweynaysiin tuma ka gadaal innii aniga nuuxa dacawtuhum u yeeray jihaaran haddaan baan ugu yeeray tuma ka gadaal innii aniga nuuxa aclantu waan u muujiyey lahum iyaga xaqi wa asrartu waan qarsaday lahum iyaga israaran macnaa kor iyo hoos baan labadaba wax ugu sheegay oo faquultu si ay adduun iyo aakhiraba ku guulaysaan waxaanu idhi istakfiruu towbad keena dembi dhaaf waxaad ka baridaan rabbakum idinka rabbigiin waxaadna kusii bishaaraysataan innahu rabbi inuu kaana ahaa wamaa zaad uusan weligiina ka zuulayn khafaaran alla dembi dhaafid badan yursil inuu rabbi sii daynayo asamaa roobka calaykum korkiinna midraaran isagoo darara wa yumdidkum in alla idiin kordhinayo biamwaalin xoolo wa baniina wiilal wayajcal in eebba yeelaayo lakum idinka jannaatin beerayaal wayajcal in eebba yeelaayo lakum idinka anhaaran webiyaal qulqulaya saasaan ku idhi waan canaantay maa lakum maxaa talow idinku wacano laa tarjuuna aydaan u filayn lilaahi eebba weyne waqaaran weynayn alla waxay u weynayn laadihiin u tixgelin laadihiin waa maxay ama aydaan u rajaynayn inuu idinka naftiinna idin weyneeyo oo haddaad rumaysaan oo raacdaan oo ka cabsataan alla waa idin tixgelinaya haddii kale waa idin xaqiraya kolka in laydin weyniiyo ma waydaan rabin ama alla weynaantiisii ma waydaan ictiraafay waqad waxaa runa inuu khalaqakum eebba hore idiin abuuray adwaaran heeraryaal badano marad dhacaan ahaydeen amaad xinjir ahaydeen amaad cadhiliban noqdeen ama murux halool ku jira amaad dhalateen maraaxilkaa badan ayaa eebba idin mariyey adilada kawnigaasoo uma jeedaan alam tarow ma waydaan u jeedin kayfa sida uu khalaqa allaahu eebbaweyne u uumay sabca samaawaatin ciraryaal toddobaa tibaaqan isku korquman oo wajacala uu eebba u yeelay alqamara dayaxa fiihinna samaawaadka gudahooda ayuu yeelay markaasuu wejigiisa iyo dhabarkiisa midna dhulka ku nuurinaya midna samayaalka ku nuurinaya nuuran iftiin wajacala wuxuu yeelay ilaah ashamsa qoraxda siraajan nal dayixi ka daran iyadana waa sidii oo kale qadaadkay dhulka ku nuurinaysaa wejigana samaawaadkay ku nuurinaysaa wallaahu eebe ambatakum asalkiinnii hore waa uu dhaliyey min alardi dhulka nabaatan dhalin oo aadan baa laga abuuray idinka naftiinna haddii laydiin dhabagalo dhaxankaad ka abuuranteen raashinkaad cunteen ayuu ka dhashay wixii raashin ee baadiya biyaha eed cunteenna dhulkuu ka yimid idan biwaasita wa bikayri waasita dhulkaa idin dhalayu wallaahu ilaahba ambatakum saad basar u tihiin idin dhaliyey min alardi dhulka nabaatan dhalin haddii ajalfusa dhammaato oo wakhti geerin la gaarana waa lagu noqonaya tuma ka gadaalba yuciidukum alla idin celinaya fiiha ardada gudaheeda wa yukhrijukum ilaa waa idinka soo bixinaya ikhraajan bixin wallaahu eebba weyne jacala waa yeelay lakum idinka alarda dhulka bisaatan gogol fidsan litaslukuu inaad qaadaan minhaa ardada subulan wadooyin xijaajan waasacow sidaa marka nebi nuux u hadlayna dhag baa loo jalqin waayey dhag markii loo jalqin waayey waa markii labaad ees rabbi ku warcelinayo kolkaa warcelintan dambe inkaar buu ku daray warbixin iyo inkaar buu isku daray qaala tacaala eebba wuxuu yidhi xikaayatan canhu isagoo rabbi inoo sheegayo warkii nuux rabbi u sheegay ayaa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi nuux qaala nuuxun nuux wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi aniga rabbigayow innahum qoomkaad ii dirtay casawnii i diide oo xaggee adeen bana ku dhacday watabacu waxay raaceen mandad oo madaxdii gaalada ahay lam yazidhu uusan u kordhin maaluhu hantidiisa wa waladuhu carruurtiisa ilaa khasaaran lugooyo maahaane wax kale ayay raaceen anigii nabiga ah ee rasuulka ah ee nasiixa ah ee adduun iyo aakhiraba wanaaggooda u sheegayay waa lay diiday niman erdaala oo daalimiina oon adiga aqoon anna ay rumaysnayn iyagana dan ahayn ayaa la daba kacay wamakaru isugayntoodii marka ama nuux bay hagarsadeen ama xaqii bay hagarsadeen ama rabbi bay hagarsadeen makran hagar ku baaran weyn hagartoodii waa kana iyagoo dadweynihii la hadlaaya ardaashii la raacay wa qaaluu waxay yidhahdeen dadweynihii bay la hadlaayaan laa tadarunna waray nuux warkiisa dhaaf ha ka tegina guud ahaan aalihatakum ilaahyaalkaad caabudaan ab iyo awow iyo abooto ka soo gaarteen yaan laydinka lugoynin idinkaa toosan nuux warkiisa ka bax gaar ahaan shan baa laga dardaarmay walaa tadarunna hana ka tegina waddan sanamka la yidhaah walaa suwaacan walaa yuquusa wa yacuuqa wa nasran shantaanna kumaba sii jiraan shantaan asmaadan ay ku dhawaaqeen dad wan wanaagsan oo qowmu nuuxa ayaa magacyaalkan la oran jiray dabadeed markii dambe asnaamsa ay isugu bedeleen waxay isugu bedeleen markii hore akhyaartii wakhtigay joogeen niman saalixiina oo taqiyaala oo alla ka baqa oo lagu daydo oo dadka wacdiya oo waaniya oo waxbaray ahayd sidii bay ku dhinteen shaydaan waswase wuxuu uga bilaabay sida haddeer la yeeloo kale qofba in la qiimeeyo la raba markii magaciisa lasoo qaada cabaar hal aamusaa la leeyahy ama ha la istaago qofkii hebel ah helkama yaab loo ahaa taariikhda kolka la bilaaba aamus iyo istaagna waxaa xigaya hadhow in la yidhaah taalla isagii lagu xusuustaa loo dhisaya dadka taallada dhisay waxaanay dhisanay meesha ka joojiyeen waa garanayaan qofka inuusan ahayn laakiin qarnigaa markuu dhammaadana qarniga xiga maxaa bilaabanaya waxaaba la moodi doonaa qofkii qiimiga loo sheegayay naftiisii kan akhiiran waa la caabudayay sidaasoo kale arrinta u bilaabatay kolkay shantaa nin ee saalixiinta ah dhammaadeen shaydaanka wuxuu ugu sheekeeyey nimankii in la xusuusnaadoo qalbiga lagu hayo marxalada haddii loo gudbay wuxuu ugu sheekeeyey suuradoodii inta la suureeyo masaajidka ha la dhigo maxaa markaa laga faa'iidayaa suuradii waxaa suuradii laga faa'iidayaa kolkii suurada iyo bidhaantii la arko iyagii in lasoo xusuusto markaana cibaadada la jeclaado ayaa laga faa'iidaysanaya akhiiran qarnigaa markuu dhammaado qarniga xigana dhammaado qarniga soo haray shaydaanku wuxuu ugu sheekaynayaa abkiin iyo awowgiin kuwaanay caabudi jireen natiijadii saasay noqotay idan xaq iyo baadil laysku daraa shirkiga dhalay sidiisi xaq iyo baadil laysku daray yaa shirkiga dhalay siduu ku dhalay waxa wey maxabatu saalixiin dadka suusuuban jacaylkooda waa xaq waalguluwu fiihimna waa baatil labadaa oo laysku daraa shirkigu ka dhalanayo kolkaas shantaanay gaar uga dardaarmeen walaa tadarunna ha ka tegina waddan walaa suwaacan walaa yaquuta wa yacuuqa wa nasran waqad adalluu lumiye kasiiran in badan markaasaa nabigu habaartamoo yidhi walaa tazid allow ha u kordhin aldaalimiin kuwa shirkiga samaynaya ee xumaha jidaynaya allow ha u kordhin ilaa dalaalan baadinimo maaana wax kalow qaala nuuxun nabi nuux wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi aniga rabbigayow innahum qoomkaad ii dirtay casawni waa ay caasiyeen watabacuu waxay raaceen man dad uusan lam yazidhu u kordhin maaluhu xoolihiisa iyo wa waladuhu carruurtiisii ilaa khasaaran maahaane wax kale uusan u kordhin ayay raaceen wey wa makaruu waxay hagarsadeen nebiyullaahi nuux iyo xaqi iyo rabbigii abuuray bay wada hagarsadeen makran hagarsi ku baaran weyn wa qaaluu waxay yidhaahdeen laa tadarunna ha ka tegina aalihatakum waxaad caabudi jirteen walaa tadarunna hana ka tegina waddan sanamka waddi la yidhaah walaa suwaacan walaa yaquuta wa yacuuqa wa nasra intaa midna ha ka teginow kolka qolada tan taariikh ahaan marka loo noqdo siduu cabdullaahi ibnu cabbaas warinayo shirkiga qoladu ka bilowday qolada tan wey qawmu nuux ka hor shirki ma jirin halkaasuuna ka bilowday xaq baatil lagu daro waqad waxaa dhaba adalluu inay lumiyeen kasiiran in badan walaa tazid allow ha kordhin aldaalimiin dadka dulmi falowyaalkaa ilaa dalaalan baadinimo maahaane wax kalow qowmu nuux iyo dacwadii dheeraydee nuux haddii laga soo gudbay gabagabaday ku dhammaatay iyo natiijadeedii waatana mimaa khati'aatihim qiro mimaa khataayaahum gafafka ay qowmu nuux gafeen dartood baa ukhriqu daad lagu faafiyey ukhriqu biyaa lagu maasheeyey haddana daad looguma dayn cadaab baa loo dhex geliyey fa udkhilu waxaa la geliyey naaran naar baa la geliyey falam yajiduu ma ayan helin lahum iyaga min duunillah eebba weyna ka soke ansaaran wuxuu gargaaraa ma ayan helin haddayan helin wa qaala nuuxun nabi nuux wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi aniga rabbigayow laa tadar kolka waa dacwadiiyo warbixintii inkaartaanuu nabi nuux ku gabagabeeyey wa qaala nuuxun wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi aniga rabbigayow laa tadar ha ka tegin cala alardi dhulka korkiisa min alkaafiriin isagoo gaalada uu ka mid yahay dayaaran hal ruuxoo wareega ilaah waa ka aqbalay waana la baabi'iyey amaa kuwa maanta nool kuwa isagu markii dhalay ayay ka soo dhexbaxeen wuxuu sheegay cilladu u habaaray oos u leeyahay allow gaalo qof ha ka tegin wuxuu yidhi cilladiibuu ku daray innaka adiga eebba'a in tadarhum haddaad eebbow gaalada ka tagto oo dunida u dayso yudiluu waxay luminayaan cibaadaka addoommahaaday luminayaan walaa yeliduu dhalina maayaan ilaa faajiran caasi ma ahaane axad kale dhali maayaan faajirkaasoo kafaaran gaalnimo badan nebiyullaahi nuux laba shayba wuu ku ogaaday arrintan haddii kale waa ku qabsan lahay inaan urjiifkooda faajir kaafira ma ahaane wax kale ku jirin see buu ku ogaadaa loorama siduu ku ogaaday waxau hadduu sagaal boqol iyo konton sano oo muddadan la noolaa sawma ogaan haddiise kaba daran oo waxyu u yimid wa uxiya ilaa nuuxin annahu lan yu'mina min qawmika ilaa man qad aaman haddii la yidhi wuu ogaaday marka goortuu ka quustayna inkaartaanuu ku riday ilaa faajiran kafaar kolka wuxuu ku gabagabeeyey mu'miniintuu ilaah u tugay dembi dhaaf in ilaah ku galladayso rabbi yaa rabbi aniga rabbigayo ikfirli aniga nuuxay dembi dhaaf waliwaaliday labadii anigay dhashay alla uu dembi dhaaf waliman axad dakhala galay beytii masaajidkayga mu'minan isagoo xaqa rumeeyey walilmu'miniin inta ragay xaq rumaysay innaga wey iyo walmu'minaad haweenka ilaa yowmi alqiyaama intaba alla u dhaaf walaa tazid allow ha u kordhin aldaalimiin inta xumaha samaysa ilaa tabaar hoog iyo ba waxaan hayn mimaa kii darti khati'aatihim ay la gafeen baan ukhriqu iyagii la maasheeyey daad lagu furay oo fa udkhiluu la geliyey naaran oo hadda cadaabulqabri ayay ku jiraan markii daadka naftuu ka qabtay cadaabkaana loogu xijiyey fa udkhiluu naaran ayaa la geliyey intaan qiyaamo la gaar haddeer bay cadaaban yihiin falam yajiduu ma ayan helin lahum iyaga min duunillaahi eebbaweyne ka soka ansaaran wax u gargaara wa qaala nuuxun wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi aniga rabbigayow laa tadar ha ka tegin cala alardi dhulka korkiisa min alkaafiriina gaalada dayaaran axada qaldaga innaka adiga rabbi ah in tadarhum haddaad ka tegtid yudilu waxay luminayaan cibaadaka addoommahaaga walaa yelidu dhali maayaan ilaa faajiran caasi jabaljaana kafaaran gaalimo badan waxaan ahayn rabbi yaa rabbi aniga rabbigayow ikfir lii ii dembi dhaaf waliwaalidaya labada i dhashay waliman dad dakhala galay baytii aqalkayga ama masaajidkayga mu'minan isagoo markuu aqalka ama masaajidka galay eebba rumaysan walilmu'miniin waxa rag idaylkood eebba rumeeyey dib iyo horay alla u dhaaf waalmu'minaat inta eebba rumaysay hor iyo horaan iyo dib ee dumara alla u dhaaf walaa tazid alla waa u kordhin aldaalimiin dulmi falowyaalka ilaa tabaaran hoog iyo bamahaan